أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurtaha dalka soomaaliya madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan garguurte ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda maamulkiisa in ka badan soddon qof ayaa dhintay kadib markii uu ku soo dumay dhisme ka socday deegaan ka tirsan ismaamulka amaxaarada ardayda mid ka mid ah madaarista degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku barteen madarasadaas wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay askari taayib ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta haweenka daaciyaadka ee wax ka barta machadka khadiija binti khuwaylid ee wilaayada islaamiga bakool ayaa soo bandhigay aqoontooda diineed muddaday halkaasi wax ka baranayeen xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigay dafcadii labaad arday ka qalinjabisay duudada al akmal ayaa lagu qabtay deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labaiyo tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada baayic ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada murtadiinta buurhakaba howlgal qarax ah ayaa waxay ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuleen saldhigga booliska degmada bardaale halkaasoo askari murtad ah uu ku dhaawacmay waana dhaawac garaaba ah shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xeryaha kufaarta afrikaanta ee murtadiinta ee ku yaala degmada qoryooley ee wilaayadaasi madaxa kooxda eridada soomaaliya xasan garguurte ayaa weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda maamulkiisa haddaba warbixinta warkani waxa inoo eegaya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa isaga oo shalay jeedinaya khudbad waxa uu weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ee xurgufta ay kala dhexayso murtad gurguurte ayaa soo hadal qaaday weerarkii ka dhacay saldhigga wardhiigley kadib markii kooxaha mucaaradka ah iyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku dagaalameen laba toddobaad ka hor siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayuu dusha u saaray wixii ka dhacay halkaasi isagoo ku tilmaamay falfool xun oo suurad xun ka bixinaya nidaamkooda dhanka kale murtad gurguurte ayaa khudbadiisa kusoo hadal qaaday hubka ay wataan siyaasiyiinta mucaaradka riddada isagoona amar ku bixiyey in gaadiidka hubka waaweyn ay ku rakaban yihiin aan magaalada lagu dhex wadan karin nin odayahoo waayeel ahaa yaa lagu tacadiyey anoo jooga jumciyad qurmaa ka dhexaysa new york aa iisoo diraa la itusay wixii aan instruction talooyin iyo awaamir aan ka bixin aan ka bixina ragga waa lasoo qabtay raggii markii lasoo qabtay dhibkaa geystay ee saldhigga lagu soo xiray ee ninkii odagaa inta loo keenay la yiri ma yihiin kuwaan kuwii oo dhibaatada kuu geystay uu yidhi haa waa yihiin oo meeshaas ay joogto in saldhiggii la aado oo odaygii lagu sabayn xiro raalli ahaw la yiri kuwaanna maxkamadda la geynaa ay joogto saldhiggii in la tago daw ma ahayn ha la tagee saldhiggii sida lagu tegay haddana daw ma ahayn afar askariyo saldhigga joogtay maxaa maxaa u furan optionka inay saldhigga inta ku cararaan irid iridda ay xirtaan intaasayna yeeleen inay saldhigga ku cararaan ay iridda xirtaanay yeeleen madax mas-uuliyiin shalay soo ahay berri inay noqdaan rabaa saldhiggii in daboolka ha laga qaado la yidhaahdo ama ay buuq iyo shoobar ay ka dhexdo ka dhex dhacdo sax ma ahayn waayo oo dadka balaayo indhahooda loo tusinaa oo mar walba argagax iyo cabsi iyo in la cabsanayo balaayo yacni baabuurkan cabdibilaaha qoraga sitee magaalada muqdisho dhex maraaya wuxuu calaamo u yahay khataraa jirta calaamo waayo oo tilmaamaysa inay khatar jirto anaa iska reebay oo irbaabe iyo maxaan ku ihahdaye eh baabuur cabdibilaah oo qarar dhashii ka saaran yahay ma wadanayno golihii wasiirada fadhiisa awaamiray ka soo saareen lama wada karo magaalada qor cabdibishila cabdibilaal dhashii ka saaran yahay oo toban wiil saaran tahay lalama dhex mari karo waa astaan amni darro ayada araggeeda amni darro ah wax ma dhimaa xabada ma urida dad ma udila waa meesheeda laakiin muuqaalkeeda astaan darro ah waxaan rabnaa magaaladan waa ka mamnuuc hadalkan ka soo yeeray madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku soo aadayo iyadoo muddooyinkii dambe ay sii kordhiyeen khilaafka kala dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka laba toddobaad ka hor ayayna muqdisho martigelisay iska horimaadyo dhex maray dhinacyada maleeshiyaadka riddada iyo kuwa mucaaradka kuwaasoo iska dilay maleeshiyaad gaadiidna iska gubay mahadsanida waa xasaan in ka badan soddon qof ayaa dhimatay kadib markii uu ku soo dumay dhismay ka socday deegaan ka tirsan ismaamulka muxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdo shil ah oo laba maalin ka hor ka dhacday mandiqada shewa ee dhacda ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya dhacdadan ayaa si gaara looga soo calaamideeyey goob kiniisad laga dhisayo oo ku taala magaalada minjar shankura ee dhacda waqooyiga mandiqada shawa ee gobolka amxaarada waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan soddon qof oo amxaaro ah maamulka mandiqada oo ka hadlay dhacdadan ayaa sheegay inay suurtagal tahay in khasaaraha dhimasho uu intaasi ka bato maadaama la sheegay in qaar ka mid ah dadka dhaawacyada ah ay xaaladoodu aada u liidato xafiiska ciidanka booliska itoobiya ee degmada minjar shankora ayaa war uu soo saaray ku sheegay in shilku si gaar ah uga dhacay dhismaha kiniisad lagu magacaabo ariirtii maryam dadka soddonka xubnood kor u dhaafaya ayuu xusay inay dhinteen markii uu ku soo dumay tiir alwaax ka samaysan oo ay dadku ku badnaayeen waa mid ka mid ah dhacdooyinka shilalka ah ee laga soo tebiyo itoobiya si gaar ah ismaamulka amxaarada ee dhaca waqooyiga waddankaasi ardayda mid ka mid ah madaarista degmada buqa qable ee wilaayadii islaamiga iiraan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen mar kale warbixinta warkan waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan
halkan waa madarasada al abraar waxay ku taallaa degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan madarasadan waxaa dhigta arday ku dhow laba boqol oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo qaarkood hadda barta farta iyo akhriska halka qaarna ay bartaan qur-aanka kariimka rawdada al abraar ee buqa qable waxay ka mid tahay madaarista muuqda ee ku yaala degmada waxaana mudarasadan ka qalinjibisay saddex dufcadood oo la siiyey shahaadooyin qaali ah oo muujinaya inay ka qalinjibiyeen madarasada maamulaha madarasada al abraar oo aan kula kulmay gudaha madarasada ayaa sharaxaya xilligii madarasada la aas-aasay ardayda dhigato maadooyinka ay qaataan iyo dufcaadkii ka baxay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aada ugu faraxsanahay idaacatul andalus oo maanta nagu soo booqatay rawdat al abraar insha allahu tacaala rawdada waxay furan tahay muddo ku dhow laba sano fusuusheeda waa shan fasal fusuusha marka waxaa iskugu jiraan saddex fasal oo hadda dhameysay alqiraa walkitaaba fasal hore u dhameeyey sanadkii hore iyo kuwa mar dhow aan u qabanay aan u qabanay xaflad oo aan siinay shahaadooyin marka ardaydaas markii lagu daro waa sagaashan iyo dhowr arday waayo marka waxaa la siiyey shahaado oo cadaynaysa in qofkan alqiraa walkitaab uu soo bartay marka waxaa jira laba fasal oo hadda cusub iyan insha allah mar dhow inay soo baxaan ayaan rajeynayna insha allah ardayda marka guud ahaan rawdada waa boqol iyo afartan arday ee walow ay hadda maalmaha wax kusoo siyaadeen marka ardayda waxaa la baraa kow alqiraa walkitaaba oo markay rawdada imaadaan waxaa la baraa adkaarta waxaa kaloo la baraa towxiidka siirada waxaa xusid mudan in madarasadan dhammaan macallimiin ay ka yihiin gabdho muslimaad ah kuwaas oo soo saaraya jiilka mustaqbalka aadna u dadaalayo sida uu mar kale sharaxayo maamulaha madarasada al abraar maclumaadkan aad bay u dadaalayaan oo rawdada waqtigii lasoo galo hadda hal saac oo kale ayaa lasoo galayaa waxaa cunugii la daynaya saddex saac afar saac soo ganaya lix saac la daynaya galabtan bacda casri ilaa kow iyo toban saac bar ay ku jirayaan marka maclumaadkan aad bay u dadaalayaan ilaahay khayr ha siiyo waxaa yeelay waa dad maxaa iyagoo gurigooda ku mashquulsan haddana maca daalika shaqadii looga loo dirayna sidii ugu habooneed uga soo baxayo marka waa macluumaad aan aada ugu kalsoonahay oo ardayda aan ugu ammaano qabno oo aada ugu doonaya ilaahay waxaan leenahay janatulfirdows lacala abaalkooda allah ka dhiga abaalkooda ma gudi karno insha allahu tacaala sidaas ayaan leeyahay xilligii aan booqanayay madarasada ardaydu waxay ahaayeen kuwo duruus qaadanayay waxaa ardayda ku jira kuwo aada u da'yar oo farta iyo akhrintaba si fiican looga dhisay waa kan qayb ka mida bandhigga ay sameeyeen ardayda rawdada al abraar ee degmada buqa qable oo aan la kulmay xilli duruusna ay u socotay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث marka laga soo baxayo mudqusha maxaa la dhahaa غفرانك haye marka la seexanayo maxaa la dhahaa باسمك اللهم موت وأحيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت
rawdada al abraar waxay hoos tagtaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga hiiraan waana markii ugu horreysay ee booqasho aan ku tago gudaha madarasada iyo si guud degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada buqa qable wilaayada islaamiga ee hiiraan waad mahadsantahay waa xasaan wilaayadda islaamiga gedo ayaa soo bandhigtay askari taayiba kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta xilli qulqulka murtadiinta ee wilaayaadka uu isa soo tirayo casaam carafaad ayaa eegaya warbixintan axmed aadan axmed waa askari toobadkeen oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxauna ka yimaaday degmada ceelwaaq ee wilaayadda islaamiga gedo askarigan ayaa waxauu si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadka maamulka gaalaraaca ee jubbaland isagoona murtadiinta la shaqeynaya muddo saddex sano ah markii toobadda loo qabtay kadib ayaa waxay idaacadda islaamiga andalus waraysi la yeelatay askarigan toobadkeenka ee lagu soo bandhigay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo waxa uuna ka warramay maraaxiisha uu soo maray inta uu ka tirsanaa murtadiinta iyo caqabadihii uu la kulmay magacayga waa saddexan axmed aadan axmed baa lidhaa waxaan ka imaaday degmada caalwaaq meesha ayadan tababarka ku qaatay degmada caalcadaana ku suganaha qalad baan ku galay marka horeba ee haddana waa ilaahay unbaa iga soo hanuuniyo iga soo bixiyey saddex sano ayaan ka tirsanaa ciidanka militariga ka tirsanaa ciidamada daraawiishta oo jubbaland aan ka tirsanaa oo militariga ah taliyihii taliyagaraarow mushaar la-aan baa iska jirtay raashin la-aan baa iska jirtay dad oo rafaahsan baan helnay shaqooyinka aan qaban jiray way adkaayeen sidii oo soo joodka camal oo waardiyaha Eh, sida camal roondooyinka way dhibanahay caqabad eh, meesha ayada ka jirta darteed baan meesha ugu soo aan ugu soo tagay waxaana ka mid ahaa sidii oo mushaar la-aantaas gaajada eh, waa ka mid ahayd oo ciidanka seed la-aanne waxaa ka mid ahaa ciidankii inay macnaha baadi ku sugan yihiin oo dad maaragtay jaahiliin caadi ay yihiin oo dad dhunsanba ay yihiin diinna ay u shaqeynayn dalna ay u shaqeynayn darteed baan ugu soo baxa dhibaatooyinka aada ila yaabay waxaa ka mid ahaa nin gaari indha tareeya u wata baa nin wuxuu yidhi ha istaarnaada gaarigaas ilaa aada lacag iga siisa walaaw lacag mahay musaafar baanahay magaaladaan gala magaalada ma gelaysid gaariga ha istaarnaada mana damay kartid bartas ka fariisa wax kala dambeyn iyo wax maamul iyo midna ma lahan xaaladahaasaan kala soo kulmo baaqaan u jeedinaya waxaa waaye sidii aniga usoo go-aan qaatin ay ugu soo go-aan qaataan meeshaas oo ay ugu soo tagaan dantooda ay gartaan intay isbaara iyo wax dhigan lahaayeen ama ay nolol kale ku noolaan lahaayeen ama noloshaas ay ku noolaan lahaayeen dadkan say u nool yihiin inay ku noolaadaan oo issoo dhiibaan oo ay dalkooda iska joogaan oo xorriyad ku joogaan intaasaan baaq ugu dari lahaa wilaayadii islaamiga godob waxaa si istabajooga u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka murtadiinta iskuna soo dhibaya mujaahidiinta mahadsanida cazaam haweenka daacayaadka ee wax ka barta macadka khadiija binti khuylid ee wilaayada boqol ayaa soo bandhigay aqoontooda diineed oo muddadii ay halkaasi waxbarashada ku hayeen cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkani haya كذا وقد هدتني قائما أو بعدا هدتني تبسما رضيت مر باثنين أو ثلاثة مشهور مر من فوق ما ثلاثة waxa uu ahaa bandhig cilmiyaad cajiib ah oo ay sameeyeen ardayda wax ka barata machadka khadiija binti khuweylid ee deegaanka yowkoyow ee wilaayada abakool kadib muddo laba sano ah oo ay soo socotay waxbarashadooda munaasabadii bandhiga ay ku sameynayeen waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada wilaayadaha iyo waxgaradka deegaanka gabdhaha muslimaadka ayaana ugu horeyn goobta ka sameeyey bandhig cilmiyeed ay si weyn ugu riyaaqeen kasoo qaybgalayaasha أيها الأحبة لا يخفى عليكم أن معهد خديجة بنت خويلد مما بلغ ما بلغ إلا بهمم أساتذته وإخلاصهم في التعليم والتربية فالشكر كل الشكر لهم ثم نشكر جموع الحاضرين والضيوف الكرام الذين جاءوا ليشاركوا فرحتنا ويؤكدوا مكانة معهدنا العزيز ثم نشكر والدينا لا ننسى دور آبائنا وأمهاتنا الذين ساعدونا في التعليم وشجعونا على طلب العلم وساروا لراحتنا ثم نشكر حركة الشباب المجاهدين بتفكيرها السليم واتجاه تعليمها وتربيتها ببنات المسلمين وإعدادها ل- للمعاهد الإسلامية بين قبائل المسلمين لنشر علوم الشريعة المهجورة عند كثير من المسلمين ونقول لكم جزاكم الله خير الجزاء إن الله له لعن لعنة الكافرين قال له وعدا داري لهم يوسي سعيرا نار راس خالدين حالي كواريان فيها نار تلهدي أبدا ولشو لا يجدون مهلعان وليا لولي ولا نصيرا لنقرقروا يوم ما لن تقلب لقد يا وجوه وجالته في النار نار تلهدي لقد يوم يقولون ما يبراينا يا ليتنا شلايتنا أضعنا الله لا ضينيد وأضعنا الرسول رسولك ضينيد وقالوا ما براينا ربنا يا ربنا ربانا إنا أن أضعنا عضين سادتنا مضحيالكان وكبراءنا عمدا فأضلونا نلومنا السبيل وده باب التيمم أن إمران بن حسين رضي الله عنه مالك ران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان رأى أرجي رجلا قف معتزلا قدر ذي لم يسلم نتكذان في القوم ذاته فقال ما بر يا فلان ويقول ما مناك ما يقرب أن تصلي أنت لتكت في القوم ذاته فقال ما بر يا رسول الله لا يا رسول شيخ أصابني يا سيدي جنابة جنابة ولا ما بين ما يسد فقال ما بر عليك لازم بالسعيد يا رات فإنه يا سيد يكفيك كيفلا ما هو الإعراب؟ الإعراب هو تغيير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا إعرب هذا المثالين جاء زيد جاء الفتى جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره جاء الفتى جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الفتى فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة لذاتها اعرب جاء غلامي جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب غلامي فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبلها المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها غلامي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ugu dambeyn waxaa kelimad dardaaran oo qiimo badan madasha ka jeediyey malaaq suubow afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada abakool
mayse gaar ahaan adan dhawaye dadkii olay toyniinku koy walaayadii sare iyo nay muddi hoose si gaar ahaan adahasiin dhawayan ha dhawaadasin lelna gacmo furin ha ku dhawaada oo walaalnimo iyo nay wanaag diinka ilaahay unu isna iska kaalmayaano iska walaaleenna ha ka dhawaadasin lelna gabro mayna dardaarmeeyaha inii olay dhata dhuugsatan adduunyaadiina qobsatan idooyina dadnagatan bacda idoogiina diinkiin qobsatan walaayadii islaamka garab nagatan aagide saabtan buskudka dubtan an aajisna intii jihaadkaba jara intiisin an aajisna siin kala dardaarmaan insha allah ini walbana tan islaamkana garban naga tan awlaadigna loogdan meeridan hartigiinna waxyaabihii olay tooy isiin haga siin kaleey i wala isiin kale tin isiin fahantan insha allah taasa siin la dardaarmaan may warkay ka koobay keek meel siin faday bilaanti reeriyo ko ma hadkan on tu kufurun intii siin ka aajisna lanki ha heleeli allu waafaji ilaahay ma hadiyo lanki aan heleelne oo hatamo dhugna kooyo sidoo hore baan sheegnay machadka khadiija bintu khuweylad ee soo saara gabdhaha daaciyaadka ayaa faracyo badan ku leh wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaana wax ku bartaa boqolaal arday oo haween ah madaana miinka gala walimowlaaq iimanaysid maskanayna miinka kubada mina sheegshidayna muslimnimadeeta mujaahidiinta murtadiintii maraykanminimulukasiyana madhabkal maskantoon sheenan maamus mowlaaq mujaahidiinta kumanaysid mamay kaleed ugu dambeyntii xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigayay dufcadii labaad arday ka qalinjabisay ruudada al akmal ayaa lagu qabtay deegaanka barbaare ee hoos taga degmada qansax dheere ee wilaayada baay sida uu ku warramayo bashiir muxidiin abu ayman madarasada tacliimiga ah ee laagmal waa madaraso hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay kana furan deegaanka barbaare degmada qansax dheere ee wilaayadan waana madaraso ay wax ku bartaan boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho al agmal qaybta rowdada oo ay wax ku bartaan da'yarta waxaa dhidibada loo taagay bilowgii sanadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijri waxaana wax ku barta ardayda da'da yar ee deegaanka barbaare kuwaasoo dhigta labada gelin ee maalinkii muddo laba sano oo hadda laga joogo markii la furay rowdada al agmal waxaa ka qalinjibiyey ilaa iyo laba dufco oo isugu jira wiilal iyo gabdho ka soo gudbay marxaladda akhriska iyo qoraalka dhowaan waxaan ka qayb galay xaflad heerkeedu sareeyo islamarkaanay ku qalinjibinayeen dufcadii labaad ardayda rowdada agmal ee deegaanka barbaare taasoo lagu qabtay masjidka jaamaca waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gabar daayar oo qayb ka ahayd ardaydii ka qalinjibinaysay dufcadii labaad ee rodada agmal ayaa goobta xafladda ka soo jeedisay kelimad cajiib ah oo saameyn ku reebtay dhammaan ka soo qaybgalayaasha ونقدم أيضا من هنا جزيل الشكر إلى مكتب التطور والزيادة مكتب العلم والتنمية مكتب التربية والتعليم قائلين له أيا مكتبي أعين بوصفك جيدا أراد يدقق فيك وصفا مواتيا أيها المكتب الذي ساهم في رفع الجهل عن كثير من أمتنا الإسلامية الصومالية من مهدها arrinta xusida mudan ee ah in la bayaaniyo ayaa ahayd in bandhigga ardayda ay su-aalaha qaar ay weydiinayeen dadkii daawanayay ama waalidiinta waxaana taas ay bannaan ka keentay dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadan uu geliyey jiilka soo koraya ee wax ka barta madarasada laagmal man yurid illaahu man yuridi yuridi yuridillaahu allaahu yuridillaahu bihi yuridillaahu bihi khayran khayran maasha allah maasha allah maasha allah mayba arrin lahaay arrintan arran runtii elag faraxow waan arran mucjiso ah arran runtii mayda ku kuyaabidi runtii ka qayb galay xaqiiqatan may awlaadyar yaro lixsan iyo may waahaan dhehayto may waahaan todoba sana dhehayto xaqiiqatan may waahaan waxyaalaha khuduud iyo qoraayaan khadka caalamiga marka mas adduunka dili marka may waa hataa may waa liin qoran korna bar macallimiinta qaar hataa intiin qorkor lagu yaabo runtii may leenahan runtii may waahan kan bulsho ahaan degmada kolley guud ahaan bulshada ka nool eed baan ka faraxsan runtii maktabka tarbiyada may waa horumarka iyo barnaamijka runtii usuka tallaabsaday kan maamulka insha allahu tacaala maylanaa guud ahaan barnaamijkaas in la hormariyo ardaydaasna insha allahu tacaala meelaada rogan hor laysii ku wado eedaan ka mahadsantiin bacd allahi tabaaraka wa tacaala qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka iyo waalidiinta ayaa aada u soo dhoweeyey mashruucan lagu horumarinayo jiilka da'da yar iyo sida loo baray akhriska iyo qoraalka ciyaal yaryar oo aaday aa ukay bangare korna yaa kalaamka ilaahayna ka hadala qur-aan akhriyahayd xadiisna akhriyahayd carabina ka hadalahayd oo ilaahayna kulansi ilaahagay fadliiladaas iyo walaasna galin ilaahayaa ka mahadsan alxamdulilah dareenkayna eeda aan wanaagsiinye war haddaan ka qiyaasa korooba ma'a marka ilaahay ka mahadsan ilaahagay dadaalka maktabka tarbiyada tacliinta wada maxaa leh maktabka tarbiyada wa tacliim dadaalka biyayaadi biidi mise juhdigayaadi biidi wal horla aragayna had ma'a war unaga aragnayna ma'a dheegninka dheegni ma'a ilaahay ka mahadsan marka mayle haddana ku sugaana tan ii ku wanaagsan ee ku sugahayna insha allahu ilaahay ka mahadsan alxamdulilah ugu dambeynna waxaa madasha shahaadooyin iyo hadiyada lagu guddoonsiiyey toddoba iyo labaatankii arday ee dhiganayay islamarkaana ka qalin jebiyey madarasada alagmal qaybta roodada kuwaasoo aad ugu faraxsanaa shahaadooyinka iyo agabka kala duwan ee goobta lagu guddoonsiiyey yannagana insha allahu tabaaraka watacaala ardayganka horeeye waa kule isku madlayo dhammaantioo meeri doonale haddii ilaah ogolaada siihanshalha maryaanan meeriyaan insha allahu maadaama dadkiyoo dhanba baasan zubayr sheekh aadam isaaq axmed nuur آدم عبدي ماهر آدم محمد إبراهيم أنسة محمود مصطفى أنسة محمود مصطفى سهل آدم منور عبد الرحمن عثمان محمد تسلين زكريا محمد تسلين زكريا محمد ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله
xafladda ayaanu ku soo dhammaatay si heer sare ah iyadoo ay aad u faraxsanaayeen dhammaan ardaydii ka qalinjebisay madarasada al akmal ee deegaanka barbaare waad mahadsantahay abu ayman warkii duurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horraysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu